magaalada dhuusamareeb ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan siddeetan iyo kow arday oo bartay kombiyuutarka kuwaasi oo ka aflahay mahadka dheeman college munaasabadda waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dhuusamareeb xubno ka socday wasaaradda waxbarashada bahda waxbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale farxaan maxamed geedi maamulaha mahadka dheeman college ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay intaa kadib haddana markay isla fiiriyeen maamulka iyo macallimiintu waxay arkeen in caasimadda ay u baahan tahay qeyb kombyuutarka asaasiga maadaama hadda meelaha ama waxbarashada loo socdaayo waxyaabaha technolojigu ou asaasi u yahay ouna bays u yahay oo waxbarashadii la-aanteed aanan technoloji hadda laga maarsamayn qaybtaa kadib macadku wuxuu ku soo kordhiyey qayb kombyuutar ah oo lagu dhigayo buugta asaasiga oo macallinku inoo falanqayn doono lix buug ah muddo lix biloodana lagu dhiganayo cabdisamad salaad aadan guddoomiye ku-xigee ka dhuusamareeb iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in ay bulshada ugu adeegaan xirfadaha ay barteen si gaar ahaan ugu mahad celinaynaa mahadcelintaas waxaan rabnaa inay kusii daraan kabacdi ilaahay hadduu idmo walayaalow maanta soomaaliya waxay u baahan tahay iyo gobolkan iyo jiilkan maanta soo koraayo in la baro waxaa la yidhaha xirfadaha vocational training waxaan dhihi lahaa maantay soomaali kama suurto gasho qof walbaa inuu intuu iskuul galo jaamacad uu ka baxo da-diyaa laga soo gudbay duruufaha nagu xeerana ogna waxay dadka u baahan yihiin xirfada in la baro
marka tiknolojiyadda iyo xilliga maanta la joogo in aaladan combyutarisinedka ah la bartaa runtii aaday muhiim u tahay waxay qayb weyn oo muhiim ah ka tahay waxbarashada qofku haddii uusan aaladan oqoonin ama uu si wax ugu qoro uusan oqoonin ama meel laga soo galo uusan oqoonin waxaa runtii aada u adag inuu waxbarashada kale laftirkeeda macno badan u samayso ardada halkan fadhiisay ee dugsiga sare ka qalin jabiyey ee basic skiilka bartay combyuutarka waxaan aada iyo aad aan ugu baaqayaa inaysan deegaanada ka teginin macalinimona ay ku shaqeeyaan sababtoo ah technolojiga dugsiga hoose dhexo uu ku jiraa waan uga faa'idaysanaynaa deegaanadana ayagana fursaday u tahay annagana macalimiinta aan ka doonayno deegaanada miyiga ama deegaanada kale ee aan galmudug ahayn ama magaalooyinka kale ayay ayaan uga kaaftoomaynaa waayo ardayga dugsi sarow ka baxay waa aqoon-yahan dhigi kara dugsiga hoose dhexe sidoo kale xirfadihii asaasiga ahayoo bartay ama tiknolojiyadii qofka miyiga joogay aan kombyuutar arkinin buuggii tiknolojiga ah intii laga reebi lahaa macallin dhigi kara hadduu helo siyiriga waa ku filan yahay inuu meel ku gaaro intaas waa macnaha nacfiga ay leedahay iyo fursadda aan uga faa'iidaysan karna ardada qalinjabiyey barashada xirfadaha ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaataa in dhallinyarada soomaaliyeed ay noqdaan kuwo wax soo saar leh islamarkaana qeyb weyn ka qaata horumarinta dalka